بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والقرآن قرآنك مملوء ومد لقبوحيي من تقرير هذا التوحيد توحيد كان تقرير تيسة وبيانه يعدين تيسة وضرب الأمثال له iyo tusaale u samayntiisa in tusaalooyin loo sameeyo wa min daalika waxaa ka mid a caddayntaasi qur-aanka ku jirta annahu yuqariru inuu qur-aanka taqriirinayo towxiid arububiyati towxiid arububiya ayuu taqriirinaya sugayaa wa yubayinu wuxuuna caddaynayaa annahu laa khaaliqa ila allah khaaliq inuusan jirin allah mooye subxaanahu wa tacaala wa anna daalika arrinkaas oo ah in la qiro khaaliq inuusan jirin alla mooye subxaana wa tacaala mustalzimun waa mid laasimsanaya anlaa yucbada inaanan la caabudin ila allah alla mooye cid kale inaan la caabudin fayajcalu lwala midka hore wuxuu ka dhigayaa marka daliilan daliil ayuu wuxuu uga dhigayaa cala athani midka labaad midka hore waa maxay waa towxiid rububiya towxiid rububiyihii ayuu wuxuu ka dhigayaa mid daliil u ah ee tusinaya cala athani cala towxiid aluluhiya id kaanuu maxaa yeelay mushrikiintu waxay ahaayeen yusallimuuna kuwa sallima fil awali midka hore kan hore way sallimi jireen oo ah laa khaaliqa ila allah khaaliqan alla ahayn inuusan jirin raasiqan alla ahayn inuusan jirin way sallimi jireen wa yunaasicuuna waxayna ku doodi jireen fi thaani midka labaad midka labaad oo ah towxiid aluluhiya kaasay ku doodi jireen doodka keeni jireen fa bayana lahum subxaanahu alla wuxuu u caddeeyey annakum adinku idaa kuntum taclamuuna haddii aada og tihiin annahu laa khaaliqa ila allahu waxdah khaaliq inuusan jirin alla mooye subxaanahu wa tacaala haddaad og tihiin wa annahu huwa aladii yaأti lcibaada iyo alla inuu yahay midka addoommada ula yimaada bimaa yanfacuhum wixii anfacaya wayadfacu canhum ka dafciyo ka celiya maa yaduruhum waxa dhibaya laa shariika lahu fii daalika xaaluusan alla wax wadaaga lahayn arrinkaasi sidaas haddaad og tihiin falima tacbuduuna hayrah maxaad keyrkiisu caabudaysaa haddaad tihiin kuwa og allah subxaana wa tacaala inuu khaaliq yahay keligii wax abuuray inuu yahay midka addoommada ula yimaada waxa anfacaya ka dafciya waxa dhibaya arrintaasi cid la wadaagtana aysan jirin arrintaa haddaad og tihiin falima tacbuduuna hayrah ilaahay keyrkii maxaad u caabudaysaan marka soo ma jeed waa lagu laaziminayaa markay ruubiyaha qiraan uluuhiyihii baa lagu laaziminayaa wa tajcaluuna macahu maxaad alla maciisa u yeelaysaan aalihatan ukhraa ilaahya kale ka qowlihi tacaala qul ilxamdu lilaahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedo alxamdu lilah mahad dhammaanteed alleh u sugnaatay wasalaamu nabadgelyo calaa cibaadihi addoommada alla dushii ayay ahaatay aladiina addoommadaasoo istafaa alla uu doortay allahu khayrun ma ilaah waa khayr badan amaa yushrikuuna mase waxa ay la wadaajinayaan ayaa khayr badan aman khalaqa asamaawaati waalarda midka samaawaadka ee arlada abuuray wa anzala lakum soo dejiyey min asamaa'i maa-an biyo ka soo dejiyey fa ambatnaa bihi alla waxaan ku soo saarna buu yidhi biyahaasi xadaa'iqa aseendooyin daata bahjatin oo qurux u saaxiiba maa kaana lakum idinma sugnaanin an tunbituu inaad soo saartaan shajaraha geedkeeda a ilaahun maca allah ma ilaah baa alla maci ahaaday bal iska dhaafa hum ayagu qowmun waa qowm yacdiluuna ilaahay keyrkii la simaya oo la wadaajinaya subxaanahu wa tacaala yaquulu llahu tacaala fii aakhiri kulli aayatin aayad walba aakhirkeed alla wuxuu leeyahay a ilaahun maca allah a ilaahun maca allahi facala dalik a ilaahun maca allah ay a ilaahun maca allah ma ilaah baa alla maci facala daalika arrintaas sameeyo ilaah alla la sameeyey waxyaabahaas uu sameeyey ee u abuuray miyaa jira wa hada istifhaamu inkaarin istifhaamkaana istifhaam inkaariya waayo weyy yatadamanu wuxuu kulansanayaa istifhaamkan nafya daalika arrintaasi nafyigeeda iyo diidmadeeda ayuu kulansanayaa alimaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala markuu aayaddan fasirayay a ilaahun maca allah gaar ahaan faqradaasi wuxuu yidhaahday ay a ilaahun maca allaahi yucbad ay a ilaahun maca allaahi yucbad ay a ilaahun maca alla- a ilaahun maca allaahi yucbadu waqad tabayana lakum waqad tabayana lakum walikulli dii lubbin وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضا مما يعترفون به أيضا أنه الخالق أنه الخالق والر- ال- أنه الخالق الرازق أنه الخالق الرازق ومن المفسرين من يقول ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله أي فعل هذا أي فعل هذا وهو يرجع إلى المعنى الأول وهو يرجع إلى المعنى الأول لأن تقدير الجواب لأن تقدير الجواب أنهم يقولون لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا ليس ثم أحد فعل هذا معه ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به بل هو المتفرد به فيقال فيقال فكيف تعبدون معه غيره فيقال فكيف تعبدون معه غيره وقال ابن جرير قوله أإله مع الله وقال ابن جرير قوله أإله مع الله يقول تعالى ذكره يقول تعالى ذكره أمعبود مع الله أيها الجهله أمعبود مع الله أيها الجهل خلق ذلك أمعبود مع الله أيها الجهلة خلق ذلك waay ibnu kathiir raximah llahu tacaala marka uu aayaddan fasirayay dhowr aayadood way oo mid walba ilaahay uu ku khatimayay a ilaahun maca allah wuxuu yidhi a ilaahun maca allaahi yucbad waxaa laga wadaa buu yidhi a ilaahun maca allaahi ma ilaah baa alla maciisa yucbadu la caabudayaa towxiid ulcibaada uu ku fasira soo maha marka rububiy uluhiy uu ku fasiray waqad tabayana lakum walxaal qad tabayana lakum ay idin caddaatay walikulli dii lubbin iyo mid walba oo caqli u saaxiiba mima tactarifuuna bihi aydan waxaa kaloo ka mid tahay waxaad ictiraafsan tihiin أنه الخالق الرازق إنو الله يهي خالق رازق qof walbo caaqila oo caqlilana wuu og yahay markaasuu yihi wa min almufasiriina man yaquulu mufasiriinta waxaa kaloo ka mida mid dhahaya macnaa qowlihi a ilaahun maca allah ay facala hada marka a ilaahun maca allah taqdiirka loo soo qadarayo rububiyana waa lagu macneeyey uluuhiyana waa lagu macneeyey markii la yidhaahdo a ilaahun maca allaahi facala daalika towxiidkee waaye towxiid rububiya waaye maxaa yeele waxa oo laga soo hadlay waa wax rabbinimada ilaahay ku tacalluqa iyo khalqigiisa iyo tadbiirka uu koonka maamulayo ma ilaah baa alla maci arrintan sameeyey macnaheedu waxa waaye koonka ma ilaah alla la abuuraa jira waa towxiid rububiya haddii la yidhaahdo a ilaahun maca allaahi yucbadu sida ibnu kathiir marka hore uu ku fasiray waa towxiid aluluuhiya ma ilaah baa alla maciise ah mid la caabudo macnaha alla kaloo la caabudo mayaa jira waa waa towxiid aluluuhiya marka macnihii towxiid aluluuhiya markuu ku fasiray ayuu haddana wuxuu kuu sheegayaa tafsiirkii labaad ee rububiyada iyo inaysan iskhilaafsaneen hal meel ay ku wada biyo shubanayaan wuxuu ku yidhi min almufasiriina waxaa ka mid a man yaquulu mid dhahaya macnaa qowliha ilaahun maca allaahi ay facala haada taasuu ku fasiray wahuwa yarjicu wuxuuna u noqonayaa buu yidhi ila almacna alawal macnihii hore macnahan rubuubiyada lagu fasiray uluuhiyada u noqonaya sababtu waa maxay lianna taqdiira aljawaabi maxaa yeelay jawaabta qadar taqdiirkeeda waxa waaye annahum yaquuluuna waxay leeyihiin markii lagu yidhaahdo a ilaahun maca allaahi facala dalik ama facala haada ma ilaah baa alla macii sameeyey arrintan waxay leeyihiin laysa hama axadun facala haada macah ma jiro halkaas axad ilaahay macii wax la sameeyey ma jiro saasay dhahayaan soo maa mushrikiintu ila way qirsanaayeen rubuubiyada bal huwa almutafaridu bihi bal alla waa midka la gaar noqday khalqiga iyo abuurista sidaasay leeyihiin fa yuqaalu waxaa laleeyahay marka fakayfa tacbuduuna macahu hayra sidee marka keyrkiisa u caabudaysaa idan natiijada mar walba loo socdo waa maxay waa uluuhiyo waa ama soo hormari ama dib u dhig haddii aada soo hormariso waxay noqonaysaa a ilaahun maca allah inaad ku fasirto towxiid aluluuhiya oo a ilaahun maca allahi yucbad aad tiraa haddaad rubuubiyo ku fasirtana rubuubiyuhu muxuu laasimsanaya oo u yeeranayaa uluuhiya u yeeranaya oo markay rubuubiyada qiraan ayaa waxaa la leeyahay fakayfa tacbuduuna macahu hayra sidee ilaahay keyrkii ula caabudaysaan marka ma keligii caabudaan ibnu jariir wuxuu yidhi qowluhu a ilaahun maca allah yaquulu tacaala dikruhu a macbuudun maca allah asiga muxuu ku fasiray uluuhiya ku fasiray ma macbuud baa alla maci ahaaday macbuud waa mid la caabudo miyaa alla maci ahaaday ayuha aljahala kuwaan juhaasha ogi a macbuudun maca allaahi ayuha aljahala khalaqa daalika arrinkaa abuuray may wuxuu ku fasiray waa rububiyadii ku fasiray laakiin wuxuu macnaynayaa kelimadda ah a ilaah ilaah macnaheedu waa maxay waa macbuud a ilaahun maca allah ay a macbuudun maca allah khalaqa daalik arrintaas sameeyey miyaa jira shiiku marka hadda aayadda wuxuu ku fasirayaa sida hadda uu ku fasiray waa towxiid rububiya waay ay a ilaahun maca allaahi facala haadaa buu ma ilaah baa alla maci arrinkaas sameeyey wa haadaa istifhaamu inkaarin istifhaamkaana istifhaam inkaar waayo yatadamanu wuxuu kulansanayaa istifhaamu linkaarkan nafya daalika arrintaa in la anfiyo arrinta la anfinayo waa maxay inay jirto inuu jiro qof ilaahay la sameeyey arrinka ayaa la anfinaya wahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen waa mushrikiintiiye muqiriina kuwa qirsan biannahu lam yafcal daalika hayru llah cid aan alla ahayn arrintaa inaysan samaynin ayay qirsan yihiin faxtaja calayhim alla wuxuu u xujaystay marka ayaga bidaalika arrinkaas arrintay qirsanaayeen ayaa loo xujaystay walaysa almacnaa macnuhu ma ahaanin istifhaam yacni macnuhu istifhaam ma aha hal maca allaahi ilaahun ilaah miyaa alla maci ahaaday istifhaam ah oo su-aal ahaan loo weydiinayo arrintu ma aha kamaadannahu bacduhum sida qaarkood u maleeyeen buy qaaraa waxay yidhaahdeen markay aayaddan ka hadlayaan waxay leeyihiin a ilaahun maca allah istifhaam waayo dadkaa la weydiinayaa istifhaam caadiya ka dhigeen istifhaamkuna istifhaam caadiya maaha waa istifhaamu inkaar waayo nafyuu ka dhigan yahay iyo diidmu لأن hada المacnىa maxaa yeelay macnahan macnaha in la yidhah waa istifhaam oo se dadka qaar ay u maleeyeen laa yunaasibu siyaaqa اlkalaami kalaamka siyaaqiisa munaasab uma ahan buu yihi wاlqowmu qowmkuna kaanuu yajcaluuna maca allah qowmkii ula jeedaa mushrikiinta u ka wadaa kaanuu yajcaluuna maca allahi alla maciisa waxay yeeli jireen aalihatan ukhraa ilaahyo kale kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi a inakum latashhaduuna ma adinkaa ka marqaati kacaya ana maca allaahi aalihatan ukhraa alla maciis inay ilaahyo kale la jiraan qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedo laa ashhadu anugu ka marqaati kici maayo arrintaa wa kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab ilaahyadii miyuu wuxuu ka dhigay hal ilaah arrintaani arrin la yaab la waaye buu yidhaahday laakinahum maa kaanuu yaquuluuna laakiin maysan dhihi jirin mushrikiinta inna macahu alla maciisa waxaa ahaaday ilaahan ilaah jacala alarda qaraaran arlada ka dhigay mid sugan wa jacala khilaalahaa dhexdeedana yeelay anhaaran webiyaal wa jacala lahaa arladii u yeelay rawaasiya buuro celiyo suga wa jacala bayna albaxrayni labada bad dhexdoodana yeelay xaajisan xaajiis kala manciya ilaah alla maciyo waxyaabahaa sameeya ayaa jira ayagu dhihi maayaan mana qabaan waxay aaminsan yihiin arrimahaas oo dhan inay la mid ta inay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay la gaar noqday subxaana wa tacaala ila waa rububiyadii bal hum muqiruuna waxay qirsanaayeen biana allaha waxdahu facala hada allah keliya inuu arrimahaas sameeyey wahaakada saa'iru alaayaat aayaadka intooda kalena waa sidaa wey wakadalika qowluhu tacaala yaa ayuha annaasu dado icbuduu rabbakum rabbigiin caabuda alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray waladiina min qablikum kuwa idinka ka horreeyana abuuray lacallakum tattaquuna ay likay tattaquun si ilaahay aad uga baqdaan wakadalika qowluhu fii suurati alancaam qul waxaad tidhaahdaa ara'aytum ka warrama in akhada allaahu samcakum wa absaarakum hadduu alla qaato aragi maqalladiinna iyo aragyadiinna wakhatama calaa quluubikum quluubtiinnana alla u xiro man ilaahun hayruullah yaa waaye midka alla hayrkii ah ilaaha alla hayrkii ah oo ya'tiikum bihi idinla imaanaya oo maqalkii iyo araggii idiin soo celinaya wa amhaalu dalika iyo wixii la mid ah waidaa kaana towxiidu rububiya haddii uu towxiidu rububiya uu yahay alladii towxiidkaasoo yajcalu haa-ulaa'i nudaar kuwan ahlulkalaamka ay ka dhigayaan waman waafaqahum iyo ciddii waafaqda min asuufiyati ee suufiyada ah ay ka dhigayaan huwa alghaayata fi towxiidi towxiidkii ghaayada ahaa ay ka dhigeen towxiidkaasi hadduu yahay daakhilan mid gelaya idaa kaana kaanadaasi khabarkeedu daakhilan way towxiidu rububiyahaas ahlulkalaamka iyo suufiyada waafaqday ay ka dhigeen inuu qaayo yahay hadduu towxiidkaasi yahay mid soo gelaya fi towxiid aladii jaaءat bihi اrusul calayhim الsalaatu wasalaam towxiidkii rusushu ay la timid wanaزlat bihi اlkutubu kutubtiina ay la soo degtay falyuclam ha la ogaada buu yidhi ana dalaa'ilahu towxiidkaasi adiladiisu mutacadidatun inay tahay mid tirsamayso kala duwan ka dalaa'ili ihbaati saanici sida tusimaha yani dalaa'ilka iyo waxyaabaha tusinaya sugitaanka saanica midka wax abuuray wa dalaa'ili sidqi rasuuli sala allahu alay slam iyo dalaa'ilka tusinaya rasuulka runnimadiisa fa ina alcilma cilmigu kulamaa kaana annaasu ilayhi axwaj mar walbay dadka baahidiisu ay u daran tahay cilmiga aada ugu baahan yihiin kaanat adilatuhu adhar adiladiisu waa mid muuqasho badan buu yidhi raxmatan min allahi bikhalqih naxariis darteed way allah uu khalqigiisa u naxariisanayo hadalka hadal caama waa kulamaa xaajada dadka ay mas'alo gaara ay ku xoogan tahay masaladaasi sharciga xoog gaarou saaraa si gooniyuuna u bayaaniya u caddeeya waalqur'aanu qur'aanka qad daraba allahu linnaasi fiihi allah subxaana wa tacaala wuxuu dadka u sameeyey min kulli maalin tusaalo walba wa hiya tusaalooyinkaasna almaqaayiisu alcaqliya waa qiyaasyada caqliga ah almufiidatu ee faa'iideynaysa lilmaaalib addiiniya ujeedooyinka ama waxyaabaha la dalbayo ee diiniga ah laakina alqur'aana laakiin qur'aanka yubayinu alxaqa fi lxukmi xaqa ayuu caddaynayaa xukunka ku sugan wadaliili iyo daliilka famaadaa bacda alxaqi ila adalaal xaqa maxaa ka dambeeya ilaa baadi mooyaane wamaa kaana min almuqadimaati wixii wamaa kaana wixii ahaado min almuqadimaati muqadimaadka ka mida wixii ahaado macluumatan mid la yaqaana daruuriyatan cilmi daruuriya la og yahay mutafaqan calayha la isku waafaqsan yahay istudilla biha waa la deliishadaa buu yidhi walam yuxtaj loomana baahdo ila alistidlaali calayha in ayada adilo loo keeno looma baahdo hadda wixii haddaba cilmigeedu daruuri yihiin cilmi daruuriya waa cilmi aan iktisaab u baahnayn oo qof walba uu og yahay taasoo kale in adilo loo soo jamciyo baahi gooniya looma qabo waariiqatu alfasiixatu fi lbayaan ariiqada fasiixa ah fi lbayaani caddaynta dhexdeeda markii wax la caddaynayo dariiqada fasiixa waxa weeye an tuxdafa in la xadfo waxaan loo baahnayn adilada noocaasa waxyaabaha la og yahay cilmi daruuriya ku saabsan in la in la xadfo ayaa fasaaxadu ku jirtaa marka wax la bayaaninayo oo la caddaynayo wa hiya dariiqatu lqur'aani dariiqadaasna waa dariiqada qur'aanka weyo bikhilaafi maa yaddaciihi ljuhaal taasi waxay khilaafsan tahay waxa ay sheeganayaan juhaasha الذين جهاشاas يظنون u malaynaya أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية قرآaنka inaysan ku sugnayn طريقة برهانية oo wax واadixinayso cadaynaysa بkخhلاaف ma qad يشتبه taasi waxay ka duwan tahay wixii ishكاal geli karo ويقع فيه نزاaع doodanu ay dhexdeeda dhacdo فإنه يبينه قرآaنku waa cadaynaya ويدل عليه waana tusinaya قرآaنka marka in توحيid الرubوبية lagu تqريiriyo danta keenaysa waa maxay danta keenayso waa in lagu gaaro towxiid aluluuhiya wailaa towxiid arububiya addoommadu way ictiraafsan yihiin fi ljumla guud ahaan waa la qirsan yahay horena shiiqu noogu caddeeyo oo ma jiro axad basharka ka mid ah oo aaminsan laba saanic oo isku dhigma jaanib walba inay jiraan qof aaminsan ma jiro kuwa ugu liita ee laba saanic sugaya laba saanicoo mutakaafi'aana sugi maayaan marka fi ljumla waxaa la ictiraafsan yahay oo fidri ah inuu khaaliqa koonkan abuuray oo waaxid yah sababta keenta marka in la sheego qur-aankana way ku caddahay mar walbuu ilaahay towxiid rububiya uu sheego wuxuu daba dhigaa bayaan towxiid aluluuhiya walidaalika culum waxay dhaha towxiid arububiya yastalzim waa laasimsanaya waa u yeeranaya wuxuu laasimsanaya towxiid aluluuhiya wa towxiid aluluuhiya yatadamanu towxiid arububiya tadamun iyo iltizaam farqiga u dhexeeya waxaan umaleyna waa waadix tadamunka macnaheedu rububiyadu wuxuu ku dhex jiraa uluuhiyadu ku dhex jiraa oo ilaahan caabudaya khaaliq ahaanna uma qirsanin lama suuradaysan karo laakiin sooma dhici karto inuu qofku rububiye laga helon uluuhiye laga helin way dhici kartaa laakiin maca daalika yastalzim uu u yeeranaya oo tanaaquduu ku dhacaya qofka inuu rububiyadiina qiro uluuhiyadiina uu diido u inkiro walamaa kaana shirku shirkigu markuu ahaada buu yidhi fi rububiyati rububiyada dhexdeeda markuu shirkigu noqday macluuma alimtinaaci mid la og yahay diidmadiisa cinda annaasi dadka agtooda kullihim dhammaantood biictibaari ihbaati khaaliqayni mutamaathilayni fi sifaati walafcaal marka laga ictibaariyo laga fiiriyo sugidda laba khaaliq oo isku dhiganta sifaadka iyo afcaasha wainamaa dahaba bacdu lmushrikiina mushrikiinta qaar baa waxay ku tageen ilaa anna hamma ay hunaaka halkaasi inuu ahaada khaaliqan khaaliq khalaqa bacda alcaalami caalamka qaar ka mida abuuray kamaa yaquuluhu hanawiyatu fi dulma sida hanawiyadu ay ka leeyihiin fi dulma mugdiga wa kamaa yaquuluhu alqadariyatu iyo sida qadariyadu ay leeyihiin fi afcaali alxayawaan afcaasha xayawaanka markay ka hadlayaan afcaal alxayawaan macnaha waxa loo jeeda afcaali alinsaan insaanku waa waa min alxayawaan waa xayawaan naatiqa wa kamaa yaquuluhu alfalaasifatu adduhriya iyo sida falaasifada dahriyadu ay leeyihiin fi xarakati alaflaak markay ka hadlayaan dhaqdhaqaaqa falagyada aw xarakaati nufuusi ama dhaqdhaqaaqa nufuusta aw alajsaami abiiciya ama jirka ajsaamta abiiciga ah faina haaulaa'i kuwaani yuhbituuna umuuran waxay sugayaan arrimo muxdathatan soo darisay oo lasoo darisiiyey biduuni ixdaai illaahi iyaaha ayadoon ilaahay uusan soo darisiinin subxaana wa tacaala qadariyadoo kale waxay leeyihin addoommada afcaashooda ayagaa abuurta afcaasha addoommadu waa laba qayboodoo waa afcaal ikhtiyaariya iyo afcaal idiraariya addoommada afcaashooda midda doodu ay ka taagan tahay oo muctasiladu ay leeyihiin addoommada ayagaa abuurtay waa alafcaal alikhtiyaariya afcaasha idiraariyada ma aha afcaasha idiraariyada ah waa sifa lilcabdiyo wuxuu asiga hadda ku leeyahay oo kasbiya ma jiraan waxaa ka mid ah alafcaal alidiraariya alirticaash qofka inuu gariiro dadka marka waa yeel marka uu qofka waa yeel yahay ama uu qandhan yahay uu jiran yahay sooma jareeyo jirkaasi jaraynaya dhaqdhaqaaqaya biikhtiyaarihi miya mase waa ku qasban yahay waa ku qasban yahay wax wax ka qaban kara ma ah maanta o dhan waa gariiraya isceli haddii la yidhaha isma celi karo wa ka xarakaati naa'im waxaa kaloo la mida bayran qofka hurdaaya dhaqdhaqaaqiisa gacantuu halkaa dhigaya lugtuu halkaas u taagaya mana is oga ikhtiyaarkiisa ma aha wax daruuri ahaan uga dhacaya afcaasha noocaasa waa afcaal idiraariya ama alafcaal alikhtiyaariya waa midda afcaasha addoommadu ay u badan tahay qofka inuu istaago waa biikhtiyaarihi asaa go-aansada sooma inuu istaago inuu fariisto inuu socdo waxyaabahaasoo dhan waa afcaal inuu wax cuno wax cabo waa afcaal ikhtiyaariya afcaashaasi ikhtiyaariyada ah waa kasbun lilcabdi khalqiguna waa khalqullah ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala wax walba laakiin addoonka kasbigiisii waa ilaa saa dhaqdhaqaaqayo iraadadiisayna ku timid khalqiguna wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun qoladan marka qadariyadu markay culimmadu leeyihiin alqadariyatu mujuusu hadihi lumma xadiidna waa ku yimid qadariyada mujuusu hadi lumma waxaa loo leeyahay mujuustu waxay sugaan inay laba khaaliq jiraan soo maa iyosanba mutakaaficaan ahaanin qadariyaduna yuhbituuna khaaliqiina maca allah hal khaaliq ma ahe khaaliqyaalay sugayaan oo addoommada dhanba khaaliqyaal way markii la yidhaha addoonka ficilkiisa asaa abuurtay macnaheeda waxaa waaye khalaqa maca allah ilaahay subxana wa tacaala micii wax la abuuray way wuxuu yidhi faina haaulaaءi yuhbituuna umuura muxdatatan arrimo lasoo darisiiyey ayay sugayaan biduuni ixdaad illaahi iyaaha ayadoona ilaahay uusan soo darisin subxaana wa tacaala fahum ayagu mushrikuuna fii bacdi rububiya waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala kayrkii la wadaajiyey rububiyadii qaar ka mid a wa kahiiru min mushrikii lcarabi wagayrihim mushrikiintii carabta in badan oo ka mida iyo kayrkoodba qad yadun qad yadunnu fii aalihatihi wuxuu u malaynayaa aalihadiisa dhexdooda wuxuu ka malaynayaa shay-an shay min nafcin aw durin shay nafci ah ama dhibaato ah inuu samayn karaan macnaha biduuni an yakhluqa allahu dalik ayadoon alla arrinkaa uusan abuurin subxaana wa tacaala markii la leeyahay mushrikiintu towxiid urububiyay qirsanaayeen waa min xayu ljumla waxa laga hadlaayo laakiin shaki kuma jiro inay ku dhaceen shirkun fi rububiya arrimo badan inay shirkun fi rububiya la imaan jireen shaki kuma jiro laakiin qur-aanku wuxuu taqriirinayaa fi ljumla inay qirsanaayeen inuu allah khaaliq yahay raasiq yahay inay mushrikiin ahaayeen fi rububiya fii bacdi aljusiyaat waxaa tusinaya xadiidkii allah subxaana wa tacaala uu lahaa asbaxa min cibaadii mu'minu bi wa kaafir faama man qaala mutirna binawi kada wa kada fadalika kaafiru bi mu'minu bilkowkab waxay saasaa ku jirta soo maahayn idan marka inuu qiro ama uu yidhaahdo xidig fulaana roob keenay waa shirkun fi rububiya ma aha shirkun fi luluhiya roob keenidda waxay ka mid tahay min towxiid rububiya in ilaahay keliya loo sugo subxaana wa tacaala waxay ku dhaceen marka waa shirkun fi rububiya marka ma aha inaysan ku dhicin shirkun fi rububiya laakiin waxaa laga hadlayaa markii la leeyahy way qirsan yihiin waa maxay waa si guudaa laga hadlayaa ama jus-iyaad badan oo xagga rububiyada ah oo alla keyrkii la wadaajiyan way jiraan wuxuu yihi sheiku falamaa kaana hada shirku fi rububiyati shirkigan markuunu ahaaday buu yihi fi rububiyati mawjuudan mid jira oo la helayo fi nnaasi dadka dhexdood bayana alqur'aanu buطlaanah qur'aanku wuxuu caddeeyey inuu baaطil yahay kama fii qowlihi tacaala ma اtakhada allahu min walad wama kana macahu min ilaah ilaahi subxaana wa tacaala walad ma samaysan alla maciina ma ahaanin ilaah idan haddaba hadduu ilaahay maci ilaah jiri lahaa ladahaba kulu ilaahin ilaah walba wuxuu la tegi lahaa bimaa khalaqa wuxuu abuuray walacalaa bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kalena waa ka saramari lahaayeen fata'amal hada alburhaan albaahir fiiri buu yidhi burhaankan aadka u cad u muuqda bihada lafdi alwajiiz oo lafdigan gaabanna ku yimid oo daahirka alwajiiz aldaahir yani lafdigan gaaban ee muuqda faina alilaaha alxaqa allaha xaqa laabudda an yakuuna khaaliqan faacilan waxaa laga maarmaana inuu noqdo mid khaaliqa oo wax abuuray faacilo wax sameeya yuusilu ilaa cibaadihi addoommadiisana yuusilu ilaa caabidihi midka caabudayana gaarsiinaya annafca nafciga gaarsiinaya wayadfacu canhu dura dhibaatadana ka celinaya ilaaha xaqa inuu sifaadkan leeyahay waa laga maarmaan inuu yahay khaaliq faacil ah oo wax sameeya addoommadiisa caabudaya gaarsiiya nafciga duriga iyo dhibaatadana ka celin kara falow kaana macahu subxaanahu ilaahun aakhar hadduu alla maci ahaan lahaa marka ilaah kale oo yashrakuhu la wadaaga fii mulkihi mulkigiisa lakaana lahu khalqun ilaahaas kale wuxuu lahaan lahaa khalqi wa ficlun iyo ficil asigana saasay noqon lahayd soo maa hadduu ilaah kale jiri lahaa asigana khalqi iyo ficil buu lahaa lahaa waxiina idin marka haddii laba khaaliq oo mid walba ahi ficil iyo khalqiba leeyahay ay jiri lahaayeen falaa yardaa tilka shirka shirkadaa ku raalli noqon maayo in wax lala wadaago raalli ku noqon maayo bal in qadara hadduu awoodo calaa qahri dalika shariik shariigaasi inuu qasbo wa tafarudihi inuu la gaar noqdo bilmulki walilaahiyati mulkigiiyo ilaahnimada inuu la gaar noqdo hadduu awoodo duunahu midka kale ka sokow facala waa samaynaya wain lam yaqdir calaa dalika hadduusan arrintaa awoodin uusan la gaar noqon karin uusan kalkala qasbi karin infarada bikhalqihi intii uu abuurtay ayuu la gaar noqonayaa wadahaba bidalika alkhalq khalqigaasna waa la tegayaa kamaa yanfaridu muluuku dunya sida boqorada adduunyadu ay ula gaar noqdaan bacduhum qaarkood can bacdin qaarka kale ay ugala gaar noqdaan bimamaaliikihi waxyaabaha asiga uu mulkiyey ama cidda uu maamulayo idaa lam yaq idaa lam yaqdari idaa lam yaqdir ilmunfaridu minhum hadduusan awoodin midka wax la gaar noqonaya calaa qahri alaakhari midka kale qasabkiisa hadduu awoodin walculuwi calayhi iyo kasara markiisa hadduusan awoodin haddii marka laba khaaliq ay jiraan oo mid walba khalqi iyo ficil leeyahay dabcan labada inay isla jiraan mid ka mida raalli ma aha labadooda mid walba ka mida raalli kuma aha inuu midka kale la jooga maciisa laba mid bay noqon lahayd marka in mid la qasbo oo la qahro oo kan kale uu hoos yimaado oo mulkigiisa lala wareego markaasna halaa ka tali lahaa meesha wa imaa haddii la isqahri waayo las midba midka kale uusan muquuni karin wuxuu la gaar noqon lahaa mid walba wixii uu abuuray adduunkan hadda ma u muuqdaa mid qaybsan oo laba ma laba maamul kale leh ma u muuqdo caqligana wax geli kara ma aha tadbiirkooda hal meel ayuu ka socdaa maamulka adduunyadan iyo koonkaani sheikhu wuxuu yidhi marka falaa budda min axadi halaaati umuur waxaa laga maarmaana saddex arrin midkood waa laga maarmaan imaa an yadhaba kullu ilaahin bikhalqihi wa sulطaanih imaa ilaah walba inuu la tago abuuristiisa iyo suldaankiisa iyo maamulkiisa inuu la tago kow wa imaa an yacluwa bacduhum calaa bacdin wa imaa qaarkood inay ka sara maraan qaarka kale oo xoog ku qabsadaan wa imaa an yakuunuu wa imaa inay noqdaan taxta qahri malikin waaxidin hal boqor hoostii in lagu wada ay ku wada hoos jiraan yatasarafu fiihim oo ku tasarufaya kayfa yashaau siduu doono ugu tasarufaya walaa yatasarafuuna fiihi asigana aysan ku tasarufaynin ayaga bal yakuunu waxdahu bal asiga keliya wuxuu yahay huwa alilaaha asiga keliya ilaaha wahum alcabiidu almarbuubuuna almaqhuuruuna min kulli wajhin ayaguna waa addoommo rabbi loo yahay oo qasban dhan walba addoommo ka ah dhan walbana qasban oo ku qasban ilaahay subxaana wa tacaala tasarufkiisa iyo maamulkii inay ku hoos jiraan waana sida waaqica saddexdan la sheegay middan ugu dambaysa waayo midda waaqica labada hore wax ka jira ma laha laba boqoroo isku soo duushana meesha ma joogo oo midaa meel laga qabsadee la leeyahay oo laba khaaliqa oo kale awood bata ma jiraan mana jiro laba laba boqor ama laba khaaliq oo mid walba wixiisa gooni u haystana ma jiraan idan waxaa soo haray in khalqiga dhammaantood ay ku hoos jiraan taxta malikin waaxidin yatasarafu fiihim kayfa yashaa midaan waaye marka midda sugan qur-aankana uu sugayo sunnadu ay sugayso caqliga saliimka uu sugayo fitradana ay sugayso waintidaamu amri alcaalami kullih arrinta caalamka dhammaanteed isku toosnaanteeda iyo nidaamkeeda wa ixkaamu amrihi iyo sugnaanta amarkiisa ixkaam bimacnaa waa itqaan min adalli daliili waxay ka mid tahay adilada midda ugu tusid badan calaa anna mudabbirahu midka maamulaya inuu yahay ilaahun waaxidun hal ilaah inuu yahay wa malikun waaxidun hal boqor inuu yahay wa rabbun waaxidun hal rabbi inuu yahay laa ilaaha lilkhalqi hayruh khalqigu ma lahan ilaahan asiga ahayn walaa rabba lahum siwaah rabbi asiga ka soo harana ma laha kamaa qad dalla daliilu tamaanuc sida daliilu tamaanuci uu tusiya buy fi lkhalqi والإحداث هران صمرنا الدليل تمانع أيضا توحيد الربوبية لقصقية على أن خالق العالم واحد سيد الدليل تمانع أوتسيي على أن خالق العالم واحد عالم كان خالقي سئنه مديهي لا رب غيره فلا إله سواه رب أسيغ غير كي مجرو إله أسيغ كسوهرنا مجرو فذلك كاس فذاك كاس كي هروي تمانع في الفعل والإيجاد wuxuu ahaa tamaanuc ku saabsan ficilka iyo jirsiinta wahaadaa kan hadda aan ka hadlayno oo aayadda qur'aanka ay tusidana tamaanucun fi lcibaadati walilaahiya waa tamaanuc ku saabsan towxiid alcibaada waluluuhiya aayadda hadda suu shiiqu noogu soo sharaxay tamaanucaa jiray soo ma tamaanuca jira waa miduu saddexda u qeybiyey ee marka ugu dambaysana halka xaba laga soo reebay labada kalena la yidhi wax jiri kara ma aha waa tamaanuc fi lcibaadati walilaahiya kii hore aan soo marnana muxuu ahaa وتمانع في الفعل والإيجاد فعل وحو كوضا أفعاش الله سبحانه وتعالى وسمينه سيدا خلقه يوحي لمدا يجرسين تألا أكون كان جرسي فكما يستحيل سيدا مستحيل أتهي أن يكون للعالم عالم كإنه لهذا الربان خالقان متكافئان لبر ربي oo wax abuurtay oo isku dhiganta inuu caalamku lahaado siday mustaxiil u tahay kadalika sidaasoo kale yastaxiilu waxaa mustaxiiloon suuragal ahayn an yakuuna lahum inuu u sugnaado caalamka ilaahaani macbuudaani laba ilaahoo la caabudo falcilmu ogaanshaha bianna wujuuda alcaalami caalamka jiritaankiisa ou ka jiro can saanicayni laba wax abuurtay xaggooda oo mutamaahilayni isku dhigma xaggooda inuu caalamka ka jiro ogaanshaha la og yahay inay tahay mumtanicun mid mamnuuc ah lidaatihi daata ahaantiisa mustaqirun waa arrin sugan fi lfitari fitrooyinkana ku sugan ogaanshaha la og yahay jiritaanka caalamka uu ka jiro laba saanic oo isku dhiganta xaggooda inay mumtanic tahay waa la ogyahay arrintaas soo maaha waxaana loo ogyahay inay mumtanic tahay lidaatihi daata ahaantiisa daat ahaanta wuxuu ka wadaa laa yuujadu abadan way wax la heli kara marna ma aha cilmigaasi ogaanshahaas mustaqirun waa mid ku sugan fi lfitari fitrooyinka dadka ku sugan macluumun waa mid la og yahay bisariixi lcaqli caqliga midkiisa cad waxaa lagu og yahay butlaanuhu inuu baatil yahay arrinka fakadaa sidaasoo kale sida loo og yahay laba khaaliq oo laba saanic oo koonkan abuurtay inay baatil tahay fitradana ku sugan tahay arrintaas inay baatil tahay caqligana lagu og yahay fakadaa sidaasoo kale tabtulu ilaahiyatu thnayni laba ilaah ilaahiyadooda ayadana sidaasay ku buraysaa buuri waxaa buraya ilaahiyatu ithnayni laba ilaahnimadooda ayadana sidaasoo kale ay ku buraysaa waa arrin mustaxiiloon dhici karin macnaha waana arrin ku sugan fi lfitar waana arrin caqliga sariixa ah uu og yahay inay baatil tahay in laba khaali laba laba ilaah oo la caabudo koonkan aysan ka jiri karin suuragalna ahayn falaayatu lkariimatu aayadda kariimada ahee wanaagsan muwaafiqatun waa mid waafaqsan limaa habata wixii sugnaada limaa habata wixii sugnaaday wastaqara oo ku sugnaada fi lfitari fitrooyinka min towxiid rububiya oo ah towxiid rububiyada wadaalatun waana mid tusinaysa muhbitatun sugaysa mulzimatun laasiminaysa litowxiid ilaahiya towxiid ilaahiya mulzimatun mustalzima ma idiin qoran labada macnoba sax bay noqon karaa mustalzima way laasimsanaysaa mulzima way ku laasiminaysaa way litowxiid litowxiid ilaahiya towxiid aluluhiya marka aayadda wanaagsan aayaddan qur'aanka ah waxay waafaqsan tahay wixii ku sugnaada fitarta ee ah towxiid rububiya waxayna tusinaysaa oo ay sugaysaa oo ay laasiminaysaa towxiid aluluhiya sheikhu markuu noo sharaxayo dhan waa warkii markii lasoo khuleyseeyo ahaa towxiid rububiya yastalzimu towxiid aluluhiya adiladu sharaxayo kulligoodna intaasay tusinayaan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed